بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجني كتاب التوحيد عشر كانوا لح عشر كلحدا يافر وحنا كشرحينا مسا مسائشة باب كافر يتمناد باب كي شيخ وبابيي باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون آياته يا أحاديثي بأن كصبحني وحي الشيخ فيه مسائل مسائل بكصة صاري الأولى وحويري تفسير الآيتين لبدا آيادود وأن صامرني tafsiirkooda ayaa laga qaadanayaa ay aayadihii aynu soo sharaxnay ayushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun wax iyagiiba aan waxba abuuri karin waxna awoodi karin iyagana la abuuray miyay shirki u samaynayaan oo ilaahay wax la wadaajinaya waa inkaar iyo towbiikh weeye waynu soo marnay athaaniya waxa uu yidhi midda labaad qisatu uxud waa xadiidkii buu tilmaamayaa shuja xadiid anas shuja nabiy sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la daqray yowm uxud macnaha maalintaas qisadii dhacday oo nebiga la daqray dhibaatada loo geystay ayuu tilmaamayaa oo ay ku dadaalayeen inay dilaan markii uu yiri markaa nebigu uu yiri kayfa yuflixu qowmun shajuu nabiyuna ay ku soo degtay laysa laka min alamri shayun oo laynoo soo waadixiyey oo inoo soo caddaatay athaalitha waxa uu yidhi qunuutu sayid almursaliin wa khalfahu saadaatu alwliyaa yu'amminuun waxaynu ka qaadanaynaa buu yidhi qunuudka waa xadiidkii ibnu cumar buu ka soo qaadanaya iyo xadiidkii ah xadiidka cabdullahi ibnu cumar ayuu ka soo qaadanayaa inuu nebiga calayhi salaatu salaam markii qorayshta uu dhibaato u geysteen oo quraadii laayeen waatuu habaaray oo waxa weeye qunuudka ku habaaray marka waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu salaam oo sayid almursaliin ah xadiidkii kaleba laga soo qaadanaya uu nebigu yidhi anaa sayidu walada aadam walaa fakhr qunuudkuna waa ducada weeye markii waatuu cabdullahi ibn cumar tilmaamay markuu nebigu yidhaha samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu ayuu markaa qunuudka samayn jiray oo habaari jiray nimankii magacyooda laynoo sheegay aanu tilmaami doonno oo waxa weeye raggii qorayshta madaxda u ahaa ay marka inay bannaan tahay baa laga qaadanayaa mashruuciyatul qunuud waa laga qaadanayaa wuuna inagu soo celin doonaa waa arki doonaa masale kaleu ku keenayaa qunuudka laakiin hadda wuxuu tilmaamayaa nebigii calayhi salaatu salaam oo sayid almursaliin ahaa iyo awliyada ilaahay dadkii ugu fiicnaa oo saxaabadii nebiga ahaa oo gadaalkiisa ku tukanaya ayaa markaa salaada dhexdeedii nebiguna qunuudayaa iyaguna ay aamiin leeyihiin yu'amminuuna fi salaa ay macnaha aamiin ay leeyihiin marka inay bannaan tahay ayaa halkaa laga qaataa marka waa qunuud fi nawaasil laakiin waxay ka hadlaan hadda sheekh cuthaymiin oo kale waxa uu tilmaamay macnaha yaa qunuudkaa samaynaya ma alimaamu alacdam miyaa ninka dadka xukuma oo sare oo waxa weye ama boqorka ama markaa waxa weye imaamulmuslimiin hadduu jiro ama madaxweynaha waddanka miyaa samaynaya sidii booskii nebiga oo kale mise masaajid kasta imaamka jooga ayaa samaynaya mise qof walba gaarkiisa waa u samayn karaa intaba culummadu way dhaheen waana wax bannaan oo waxa weeye xataa qofka muslimkaa keliga waa qunuudi karaa laakiin waa inay noqotaa annawaasil waxa loo qunuudayaa qunuudkii witriga waa ka soo hadalnay oo qunuudku saddex buu u qaybsamay masalada dambe oo fiqiga ah baynanu kaga hadli doonaa insha allah marka athaalith taasaa laga qaadanaya alraabic waxa uu yidhi ana almadcuwa calayhim kufaar kuwa uu nebigu habaarayey oo waxa weeye uu qunuudka ku habaarayey gaalay ahaayeen saacaddaa uu habaarayey safwaan ibni umaya iyo suhayl ibni camar iyo xaaris ibni hishaam iyo raggaas marka uu nebigu habaarayey waa gaalay ahaayeen laakiin hadda waxaa ku soo degtay waa laga nahiyo waxaa ku soo degtay laysa laka min alamri shay-un ayaa ku soo degtay saa daraaddeed culimmadu waxay yidhaahdeen markaa ma la habaari karaa oo sidaa ma loo magacaabi karaa su-aal dambe ku keenayaa taasaan kaga hadlaynaa laakiin sidaa daahirka waxa weeye nabiga calayhi salaam waa waa laga nahiyey oo laysa laka min alamri shay-un baa leeyi laakiin fii xaal kufaar bay ahayd amaa qof muslima maya isaga laguma habaarayo waa loo duceeyaa qofka muslimkaa inuu ilaahay soo hadeeyo si kastoo u xun yahay laakiin lama habaaro waxa uu yidhi alkhamisa annahum facaluu ashyaa maa facalahaa gaalib alkufaar waxa ay sameeyeen oo kuwaasi ku muteen in la habaaro waxay sameeyeen waxyaalo ayna samaynin gaaladu say u badan yihiin waayo wuxuu yidhi waa minhaa waxaa ka mid a waxyaalaha ay sameeyeen shaju nabiy sal sl nebigii bay daqreen iyo wa xirsuhum calaa qatli dadaalkay ku dadaalayeen inay dilaan waa ku dadaaleen ha quraadiina waatay laayeen wa minhaa waxaa ka mid a buy altamthiilu bilqatla raggii ay uxud ku laayeen waxay ku sameeyeen inay googooyeen oo dhaawaceen oo jarjareen tamthiilku waxa weeye waa qofka markii isagoo meyda la jarjaro ama wejigiisa la bedelo siday xamse ku sameeyeen oo beerka kala soo bixeen oo dhibaatada u geysteen isagoo meyda oo shahiido halkaa ku shahiiday waxyaalahaasoo dhan bay sameeyeen waana wax aada iyo aada u khatara inay waxa noocaas oo kale sameeyaan haddana iyagoo saa ah waa dadkii nebiga dad ugu xigayoo waa qoraysh weeye waa qabiilkii uu ka dhashay marka gaalnimada ayaa heerkaa gaarsiisay marka xaq bay u yeesheen in la habaaro oo waxa weeye uu nebigu habaaro asaadisa waxa uu yidhi anzala allahu alla wuxuu ku soo dejiyey calayhi dushiisa laysa laka min alamri shay-un marka iyagoo intaasoo dhibaato a geysteen uu nebigiina habaaray ayaa waxaa lagu soo dejiyey nahyigan ah laysa laka min alamri shay-un shaqo kuma leyd baa le aduu ka joog habaarkii markaasuu joojiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ha leanno aayadda waxa ka dambeeya masale dambe kaga hadli doonaaye oo yatuuba calayhim wayacdibahum idan waa laga nahiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkana shaqo kuma leyd baa la yidhi adigu wixii lagu amray tabliiqu dacwa dadka gaarsii ha waa ka joojiyey marka mar haddii nebigii laga nahiyey marka hadda dadkii kalena waa min baabi owlaa in waxa weeye ay sameeyaan lama ogolo waa laga joojinaya waxa uu yidhi asaabica qowluhu aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun jumladaa dambe waxaa laga qaadanayaa macnaha culummadu waxay yihahdeen aw yatuuba calayhim ay ay yuakhiruhum wuu dib dhigayaa maaragtay ilaa an yatuuba ay taakhiruhum ilaa an yatuuba calayhim aw yucadibahum ilaahay dib uu arrintooda u dhigay ilaa iyo goorma waxa weeye inay toobad keenaan ilaah ka toobad aqbalo ay soo islaamaan sida raggaasiba usoo islaameen ha oo waxa weeye safwaan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camar iyo xaaris ibnu hishaam waa soo islaameen abu sufyaan iyo ninkii uxud watay waxa weye khaalid ibnu waliid raggii waxa weeye fardaha hogaaminay kulli waa soo islaameen ha marka waxay soo galeen aw yatuuba calayhim ilahay baa ka toobad aqbalay wuxuu yidhi shiikhu fataaba calayhim fa aamanuu waxa weye markaasay ilaahay rumeeyeen ilaahay baa quluubta maamula ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yeshaa ilaahay baa marka hidaayada iska leh markaasaa ilaahay soo hanuuniyey waa asaabica athaamina masalada sideedaad waxa uu yidhi alqunuutu waxa weye fi salaa ay macnaha waa masala fiqiya mashruuciyat lqunuuti fi salaa waa masala fiqiya oo waxa weye tan uu kasoo qaadanayo shiikhu xadiid kala soo dhexbaxayo macnaha waxa weye qunuudku waa ducada markii la yidhaahdo samica allahu liman xamida ragcadda ugu dambaysa ducada ilaahay la baryayo ayaa qunuut la yidhaahdaa oo qunuudku macaani badan buu ku soo arooraa ee taagnida waa la yidhaahdaa cibaadada waa la yidhaahdaa ducadana waa la yidhaahdaa marka wuxuu ku caanbaxay ducadaas ragcadda ugu dambaysa samica allahu liman xamida markii la yidhaahdo waxa la baryayo allah la baryayo idan qunuudku waa jaa'is waxa weeye laakiin qunuudka maanta la yaqaano laba waxa weeye waa mashruuc oo sunnahay ku soo arooreen waa alqunuutu fi nawaasil markay dhibaatooyin dhacaan waxa weeye sida ee dhibaato dadkii loo geysto dad muslimiina gaala dhibaatayso oo kale sidaa qoraada markay laayeen oo kale alqunuut fi nawaasil baa la yidhaha dhibaataa dhacday oo dhibaatadaa culummadu waxay ku qaydeen waa inay noqotaa wax bilow aadmiga dhexdiisa ka timid ee nawaasisha iyo dhibaatada minallaahi ah oo ilaahay xaggi ka timid taa iyada looma qunuudo hadday abaar tahay roobdoon baa la sameeyaa hadday tahay qorax madoobaad iyo deex madoobaad iyo zalzaal iyo dhulgariirna waxa weeye ee salaatulkusuuf ayaa la tukadaa sida cabdullahi bni cabaasba uu zalzaalkii u tukaday oo yidhi waa aaya aayadahay ka mid tahay arrimahaasaa la sameeyaa amaa xanuunada iyo dhibaatada markay yimaadaan ilaahay baa la baryaaye lama qunuudo waayo qunuudkii markay dhacday daacuunkii camwaas iyo saxaabadu ma qunuudin oo waxa weye arrintaas ma ay qunuudin wey taa marka waxaa la yidhahdaa alqunuud fi nawaasil waxaa kuu soo haray alqunuutu fi lwitri witriga hameenkii markii salaatuleylka la tukado ragcadda ugu dambayso witrigaa samic allahu liman xamida markii la yidhahdo in la qunuudo taana waxaa ku soo arooray nebiga calayhi sala salaam baa qunuudi jiro oo la ducaysto waa bannaan tahay oo ducadaasaa la akhriyay allahuma hadinaa fii man hadayt ama haddaa keligaa tahay allahuma hadinii fii man hadayt waxaa ku soo haray qunuudkan ay maanta laazimaan dadka qaarkood oo salaada subax ku gaar yeeleen kaa xadiid daciifa ku soo arooray xadiidkii waxa weeye abu jacfar iraazi oo daciifa ku soo arooray oo yidhi nebigu kama zuulin waxa weeye qunuudka xataa faaraqa dunya xadiidkaa waa daciif marka masaladana sida raajixa waa inaynan arrintaasi salaada subax gaar ku ahayn ee qunuuda nawaasisha shanta salaadood baa lagu qunuuda marka masaladaasna taas ayaysan sidaasay u kala baxdaa wey alqunuut fi nawaasil alqunuut fi salaa way bannaan tahay laakiin labadaasaa bannaan tan kale waa la iska daayaa attaasica waxa uu yidhi tasmiyatu almadcuwa calayhim kuwa waxa weeye la habaarayo almadcuwa calayhi la habaarayo in magacooda la sheego fi salaati in la sheegi karo magacooda biasmaa'ihim wa asmaa aabaa'ihim aabbayaashood iyo iyaga magacyoodaba in la sheego wataa nebigu waxa uu habaarayey safwaan ibni umaya suhayl ibni camar waxa weye xaaris ibni hishaam raggaasoo dhan buu magacyadooda salaada dhexdeeda ku sheegay marka waa bannaan tahay bay yidhaahdeen culummadu laakiin haddii nebiga waa naga laga nahayo waxa la yidhi laysa laka min alamri shayun marka si caama si caama in gaaladii loo habaaraa waa bannaanta oo masalada dambe uu kaga hadlaya alcaashira waxa weeye waxa uu yidhi allacnu lmucayan masaladan shiikhu daahirka waxaad moodaa inuu ku tegey inay bannaan tahay qofka gaalka ah isaga in la nacladi karo hebel nacladi ha ku dhacdo oo la habaari karo ayuu ayaad moodaa inuu ku tegey laakiin culummadu waxay u badan yihiin si caama in loo habaaro oo waxa weeye gaaladii oo dhan iyo inuu la naclado gaalada iyo daalimiinta iyo faasiqiinta iyo laakiin lacnulmucayan culummada waa diideen inta badan sababtu waxa weye qofkan inuu soo islaamaa dhici karta sida nimankaasiba usoo islaameen amaa hadduu dhinto gaalnimadii ku dhinto waa la habaari waa la nacladi karaa lacnatullahi calaa fircoon waa la oran karaa wax dhibaato a male alxaadiyata cashara waxa uu yidhi waa qisatuhu lamaa unzila calayhi markii lagu soo dejiyey wa andir cashiiratka alaqrabiin waa xadiidkiibuu tilmaamayaa xadiid abu hurayra min xadiidi abi hureyra aynu soo marnay nebiga calayhi sala salaam markii lagu soo dejiyey wa andir cashiiratka alaqrabiin inuu buurtaa safa u baxay oo markaas uu u yeeray quraysh oo yidhi yaa macshara quraysh waxa weeye laa aqni cankum min allahi shay-an ishtaruu anfusakum naftiina badbaadiya laa aqni cankum min allahi shay-a inay maaragtay qisadaas ayuu tilmaamaya laga qaadanaya oo macnaha in dadka dacwada loo bayaaniyo oo xaqa loo sheego athaaniyata cashara waxa uu yidhi jidduhu sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalkiisa uu dadaalayey ha xaydu facala samaynta uu sameeyey maa nusiba bisababihi ila aljunuun wuxuu sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markii halkaa ay ku soo degtay wa andir cashiiratkal aqrabiin buurtaasu u baxay yaa sabaaxaa waa sabaaxaa way soo yaaceen markaasuu la hadlay ilaa ay markaa yaraadeen sida abulahab oo kale waa waalan yahayba kan uu waash ha macnaha markay la yaabeen waxaysan weligood arag bay ku noqotay sidaa daraaddeed ayuu yidhi shiikhu dad badan oo maanta joogana haddii saasoo kale low facala muslimun wakadalika low facala muslimun al'aan haddii qof muslima hadda saas sameeyo waxay odhanayaan waa waalan yahy marka dadku wixii ay ku dhaqmaan oo waxa weeye muddo ku dhex jiraan wixii khilaafsan waxay odhanayaan qofkii ku hadla waa waalan yahy marka waali bay nebiga u nisbeeyeen laakiin ma waalayna xaqa ayuu caddaynayey oo dadkii si siman ilaahay baa yidhi wa andir cashiiratkal aqrabiin athaalithata cashar masalada ugu dambaysa oo sheikhu uu ka soo saaray waxa uu yidhi qowluhu lilabcadi waalaqrab kii dhowaa iyo kii fogaaba nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa uqnii canka min allaahi shay-a wax aan ilaahay xaggi kaaga qaban karo aniga ma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam qoraysh buu ku yidhi war naftiinna iibiya anigu waxba idiima qaban karo cabbaas buu ku yidhi oo adeerkiisa safiya oo eedadiisuu ku yidhi gabadhii uu dhalay oo faatima ayuu ku yidhi haa intaasoo dhan ayuu ku yidhi haddaba markaa fa innahu saraxa waxa uu caddeeyey nebiga calayhi salatu wasalaam wa huwa sayidu almursaliin isagoo ah sayidkii nebiyada oo dhan anaa sayidu walada aadambu ka soo qaadanaya ayuu wuxuu caddeeyey inuusan iska daa cid kale gabadhii uu dhalay oo faatima oo ah iyaduna sayidatu nisaa'i ahlijanna sida axaadiidta ku cad inay tahay sayida gabar wanaagsan oo ahlujannaa oo jannada loogu bishaareeyey ayuu waxa uu ku yidhi laa uqnii canki min allaahi shay-a idan halkaa waxaad ka garanaysaa buu yidhi marka sheikhu raximah allahu tacaala sida dadka qaarkood maanta waxa ay samaynayaan oo dadka khawaastaa ay samaynayaan khaasatu nnaas waxay leeyihiin ninka awliyada ah khawaas buu leeyahay dad gaar ah oo isaga maaragtay khawaas baa la yidhahdaayo ilaahay bay u dhow yihiino waa khawaasulkhawaas waxa weeye dadka noocaasa dadka u dhow dhow oo raacsan oo taabacsan jannaday geynayaan bay leeyihiin hada kalaam faariqa waxba kama jiraan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sayidulmursaliin ah hadduu gabadhiisii faatima oo dhalay uu janno geyn waayey oo yidhi waxba kuuma qaban karo ma shiikh maanta dhintay oo qabrigiisa lagu dawaafayo baa janno ku geynaya waxa waxba kama jiraan yaan marka dadka lagu khaldin ilaahayna ha laga baqo maxaa marka sayid nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu caddeeyey waxaa nebiga kugu anfacaya horta macnaha laa uqniya canka min allaahi shay-an waxa weeye macnaha waxna kuma tari karo aakhiro dhibna kaama celin karo naarna kaama badbaadin karo jannana kuma geyn karo idan maxaa wax kugu tari karaa waa aliimaan walitibaac inaad maanta rumaysid ood ilaahay rumaysid oo nebiga rumaysid oo nebiga raacdid ood iimaan walcamal asaalix la timaadid taasaa nebi maxamed wax kugu tari karaa taasaana loo soo diray midda uu laynoogu soo dirayna waa taa weeye ha ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum taasaa laynoogu soo diray marka itibaac baa laynaga rabaaye nasab laguma noqdo waxba dad badan baa maanta ku odhanaya waxaan nahay dhal awliyo waxaan nahay ashraaf duriyaddii nebi maxamed waxaa waxba lagu heli mayo haddii iimaan iyo camal saalix la waayo waxaana daliil waadixa kuugu sugan adeerkii abu aalib oo nabiga soo koriyey calayhi salaatu wassalaam oo intaa difaacayey naar waa ka badbaadin kar waayey naar buuna ku jira aabbihiigii dhalay nebi maxamed calayhi salaatu salaam ayaa la weydiiyey markaasuu yidhi abii wa abaaka fi naar aabbaha iyo aabbahaaba naar bay ku jiraan buu ninkii weydiiyey leannahu shirki iyo gaalnimay ku dhinteen idan markaa waadix weeye adiladu in dadka la khaldan ma aha ilahina hanaga badbaadiyo calaa kulli xaal marka khulaasatu hada albaab baabkan waxaynu ka faa'iideynaa qof walbow qofna ha isku halayn awliya wax kuu qaban mayso cid wax kuu qabanaysa male aliimaan walitibaac la imow oo nebi maxamed raac maalintaasaad badbaadaysaa insha allahu tabaaraka wa tacaala laannahu nebiga wakaa lagu yiri laysa laka min alamri shay-un arrinka ilaahay baa iskale hadduu ilaahay kaa toobad aqbalana waxa de waad badbaadin haddii aan toobadda lagu waafajinna waad halaagsamaysaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin